gudoomiye ku-xigeenka degmada garowe maxamed cali axmari ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xarun caafimaad oo laga hiirgelinayo xaafada hodan ee magaaladaasi munaasabada dhagaxdhiga xaruntan caafimaad ayaa waxaa ka qeybgalay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada garowe agaasimayaasha waaxda qorsheynta arrimaha bulshada ee dowlada hoose ee garowe mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda al-xigma iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada xaafada hodan ee garowe maxamed sheekh cabdiraxmaan oo ka socday hay-adda al-xigma ayaa ugu horey ka warbixiyay dhismaha xaruntan caafimaad waxaan joognaa halkan magaalada garowe xaafadda hodan hay-adda wadaniga xikma charity association iyo hay-adda laga leeyahay dalka kuweyt lagu magacaabo hidaaya charitable organization waxay halkan maanta ka dhagax dhigayaan mashruucan oo ah mustawsaf tibbi kaas oo loogu talagalay inuu u khidmeeyo xaafadan hodan mustawsafkaas wuxuu ka kooban yahay shan qol iyo meel oo weytin ah ama saalat alintidaar oo dadku fadhiistaan beshentiga markay yimaadaan ay yimaadaan mashruucan waxaa loogu talagalay in loogu khidmeeyo jaanibka caafimaadka uu wax badan ka taro waxaan rajaynaynaa inay dad badan ka faa'iidaystaan gaar ahaan caruurta iyo hooyooyinka oo ah kuwa maarata mujtamaca ugu muhiimsan oo mar kastana mataqaana ay xanuuno badan ay ku dhacaan gudoomiye ku-xigeenka degmada garowe maxamed cali axmaari iyo qaar ka mid ah xubnaha goobjoog ahaa munaasabadda ayaa si wadajir ah u bogaadiyey dhagaxdhigga xaruntan caafimaad runtii aad bay noo farax gelinaysaa kasoo qaybgalka aan halkaan ka soo qaybgalnay dhagaxdhigga m c h ka baxnaano oo aynu u baahannahay inaynu siday tahay gacanta ugu hayno innagu aynu diyaarinno dhismihiisa ogaanno kormeerno intuu dhismayo mar walbana aynu ilaashanno hantidan hantida dowladdaa iska leh dowladdan waxaa la rabaa wasaaradda caafimaadku dee iyadaa caafimaad gacanta ku haysa laakiin hantida guryaha wasaaradda howlaha guud iyo degmada ay markaa ku taalba mas-uul ka ah marka waxaan rabnaa inaynu hantidaa ilaashanno gacanta ku hayno in aad dhulka runtii aad mashruucan mulkidaan waa intuu ustaad cajiib ama sheekh maxamuud sheegay bay ku ekeed laakiin waxay tahay waxa laga arkayahay inaad sidaad u hanataan iyo sidii hadhowdii usii shaqeeyo sidii u meelgalo aad bay umahadsan yihin runtii khayr allaha siiye alhidaaya charity iyo sidoo kale jamciyat alxikma intaan keliyana ma ahana runtii mashaariic kaloo badan baa qorshayaashooda ku jiro aan insha allah baahiyahooda u gudbin doonaa oo ay degmada garowe ka faa'idaysan doonto hadduu alla idmo waxaa xusid mudan sida ay xaafadaha kalena aan ku boorinaya inay dhulalka noocaan oo kale ah markii laga soo tago dhulalka danta guud oo degmada u diiwaan gashaan inay xaafaduhu ololeeyaan oo xaafaduhu hantiyaan si ay wax ugu darsadaan contribution uga dhigtaan aad bay umahadsan yihin guddiga xaafadda iyo sidoo kale howlwadeennada xarunta caafimaadka iyaguna qayb bay ku lahaayeen sidaan maqlay iibinta dhulka runtii iyagana khayr allaha siiyo farxad weyn bay noo tahay annaga haddaan nahay wasaarad caafimaad ahaan gaar ahaan gobolka nugaal inaan maanta markhaanti ka noqonno dhismaha xaruntan cusub ay maalgelinayso jamciyadda khayriga alxikma waana wax aad loogu farxo oo waxyaalaha inta badan ajarka tirada badan iyo khayraadka tirada badan uu ku jiro waxaa lagu dabiibayaa hooyooyin caruur yaryara oo xanuunsan dad aan waxba awoodsan karin baa lagu dabiibaya marka marka koowaad iyo mar labaadba cid kastoo ka soo shaqaysay gudoomiyaha xaafadda tiimka degmada xildhibaanada aan ogahay tiim badanoo firfircoon ay ku jiraan oo howlo badan howlahan ka horreeyey lala qabtay uga mahad celinaya cid kasta miisaanka xasanaadka ilaahay idinku daro xaruntan caafimaad ee laga dhagax dhigay xaafadda hudan ee magaalada garowe ayuu qorshuhu yahay inay daboosho baahiyaha caafimaad ee ka jira xaafadaasi oo ay ku nool yihiin dad u badan barakacyaal iyo danyar